habeen wanaagsan saaxiib yeel kusoo dhawaada warka habeennimo raadiyaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah safiirka maraykanka iyo taliyaha ciidamada afrika ee africom loo yaqaano oo kulan gaar la yeeshay taliyaha ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya maamulka galmudug oo soo saaray liiska musharaxiinta kuraasta doorashada ugu horreysa ee taalla magaalada gaalkacyo dowladda shiinaha oo taageer hore u ballanqaaday dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamada amniga magaalada gaalkacyo oo gacanta ku soo dhigay noocyada kala duwan ee maanduuriyaha kadib howlgal ay sameeyeen doorashada xildhibaanada cusub oo ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb iyo munaasabad lagu taageeraya xildhibaan maxamed cajiib oo lagu qabtay magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay sii baxayso jimcayaad soo gelaysaa taariikhdan waxay ugu beegan tahay toddobaiy tobanka bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhawaada wasiirka maraykanka ee soomaaliya lowra anary iyo taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom genaraal stephen towson ayaa booqosho oo ku tegay saldhigga beledoogle ee gobolka shabeellaha horsaalkaas oo xarun ah ciidamada maraykanka iyo kuwa kumaandooska ee danab wasiirka maraykanka iyo taliyaha africom iyo stephen towson ayaa waxa ay si wajira ay kulan ula yeesheen taliyaha ciidanka xooga dalka genaraal odwaa yuusuf raage iyagona ka wada hadlay arrimaha amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada sidoo kale kulanka waxaa loogu arrinsanayay taageerada maraykanka ee ku aadan ciidamada xooga dalka iyo tababarada ciidamada wuxuuna taliya odowaa safiirka iyo taliyahaba waa africome ugu mahad celiyay booqashada ay ku tageen saldhigga belidogle safiirka maraykanka ee soomaaliya lower andery iyo taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee africom loo yaqaano ayaa la tilmaamay inay kormeer ay ku tageen qaybo ka mid ah saldhigyada beledoogle ee ku yaalla gobolka shabeellaha hoose dhinaca kanle saaxiibyaal dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ballanqaad waxa ah ay maaskaasi taageero ka heleysaa dowladda shiinaha jirka wasaaradda wafaafinta iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ee soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaa maanta la kulmay safiirka shiinaha ee shingahay lagu magacaabo kulanka wasiirka warfaafinta iyo safiirka dowladda shiinaha ayaa ka dhacay xarunta safaaradda waxayna dhinacyada ay ugu hadleen horumarinta mashaariicda shiinaha ee ka fulinayo soomaaliya wasiir dube ayaa safiirka ugu mahad celiyey mashaariicda horumarineed ee dowladdiisu ay ka wada soomaaliya gaar ahaan mashaariic ay ku taageeraysa wasaaradda wafaafinta dhaqanka iyo dalxiiska sida alabeynta iyo horumarinta dhismaha tiyaatarka qaranka wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale safiirka ugu mahad celiyey kaalinta dowladda shiinaha ee dhismaha nabadda iyo dowladnimada soomaaliya sidaas oo kalena soomaaliya u taagan tahay ilaalinta midnimada iyo wadajirka dadka iyo dowladda iyana lagama maarmaan ay tahay xoojinta arrintaas wasiirka dowladda ee shiinaha ayaa wasiirka warfaafinta ugu mahad celiyey kulanka iyo booqashada waxa uuna ballan qaaday inay xoojinayaan mashaariicda horumarinta dhaqanka iyo iyo markaa warbaahinta waxa uu sheegay safiirka in labada dal uu markaa ka dhaxyo xiriir quto dheer oo ku dhisan iskaashi islamarkaana dowladdiisa taageerayso horumarinta dhismaha dowladnimada wasiir cusmaan abuukar dube oo ah wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo ka mid ah guddiga abaalaha waxa uu sidoo kale safiirka kala hadlay in dowladda shiinaha ay gacan ka geysto gurmadka abaaraha iyo sidii markaasi qobaaraha loogu heli lahaa abaaraha soo noqnoqda ee soomaaliya sidaha in loo sameeyo waro iyo markaasi ceel laga hortagayo biyo la-aanta markaa jirtaa markana galmudug haddii aan adno saaxiibyaal maamulka aas guddig ugu qaabilsan doorashada ayaa shaaciyey qabashada doorashada saddex iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasta taala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ah dhigan doorashada labaad ee dowlad goboleedka galmudug waa lay soo saareen guddiga doorashada galmudug ayaana lagu soo bandhigay diiska kow iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasaha golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo doorashada markaasi lagu qaban doono magaaladaasi gaalkacyo kow iyo toban kursi la shaaciyey waxaa ka mid ah kursiga hob lixdan iyo sagaal oo hadda ku fadhiyo xildhibaan cabdiraxmaan odwa waxaana tartanka kursigan uu ka mid yahay sida weyn isha loogu hayo ee tartankiisu ka dhexeeya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha cabdiraxmaan odobaah iyo wasiirka xogeenka wasaaradda faafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala guddiga doorashada galmudug ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ee soo saran jadwalka doorashada kuraasan la shaaciyey waxaana doorashada lagu qaban doonaa magaalada gaarkacyo oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka galmudug isla wararka galmudug ayaan ku guda jirnaa doorasho ayaa maanta lagu qabtay galadaasi dhuusamareeda caasimadda maamulka galmudug waxaana markaa doorasho kuraas kamid ah ay maamulka u shaaciyeen markaas ku soo baxay xildhibaanadii markaa loo saadaalinayay ee markaas horey ugu fadhiyay kuraasaas ee dhuusmare maanta lagu doortay waxaana kursigaasi ka mid ah kursiga oo horey ugu fadhiyay imankun uu kusoo laabtay maxamed waa markaasi maxamed salaad ama xildhibaamaha salaad oo markaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee soomaaliya oo si weynna loogu garan ogyahay xildhibaanada mucaaradka shantii sanada soo dhaafee dowladda madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo uu hogaaminayo kasoo horjeeda kursigaas wuxuu tirirkiisu hob boqol afartan dabo waxaana ku tartami lahaa shimse cabdullaahi maxamed iyo mahad maxamed oo ku tartamay baanraade inkastoo uu doonayay in kursigan uu ku tartamo madaxweyeenka dhanka amniga ee sida maamul gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare hase yeeshee uu sheegay in si ku talagala madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor uu kor istaagay safar uu ku tegi lahaa galada buceel ee gobolka galguduud halkaas uu deegaan doorashada kursigaas ay ahayd waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo waa markaa warka habeennimo ee raadiaha dalkana magaalada muqdisho qaarkan dhegeystahay markana somalilan haddii aanu aadno xogta ganacsiga ee maamulka somalilan ayaa warar ka soo saartay darbarar dhanka markaasi mashaariicda amni cishada baanraadi oo ku jirta deegaanada maamulka somalilan sida uu kusoo warmay waryaheena axmed maxamuud dool
yaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ibraahin oo warbaahinta kula hadlay xarunta rugta ganacsiga ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay sixir bararka maalmihii u dambeeyey saamaynta ku yeeshay shacabka somalilan waxaanuu sheegay inay somalilan la qabto dalalka caalamka kor ukaca shidaalka iyo sidoo kale korukaca kale ee ku yimid qiimaha maciishadda gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka jawaabay eedaymo ay u soo jeediyeen xildhibaano ka mid a golaha wakiiladu ganacsatada dalkoo ay ku sheegeen dhigmiirato sidoo kale gudoomiyaha waxaa wax laga weydiiyey maadaama ay xukuumaddu u samaysay ganacsatada boqolkiiba toban cashuur dhimisa sababta iyaguna hoos uga eegi waayeen qiimaha ay ku iibinayaan maciishadda sixirbararka aafeeyey guud ahaan dunida gaar ahaanna somalilan iyo sababaha keenay runtii dhinacyo kala duduwan ayaa ereye ka yidhi intubana macnaheedu wuxuu noqonayaa ah mahmahdii soomaaliga ahayd ee ahayd caana jiilaal camba candareen sidaa ogtihiin dunida waxaa aafeeyey markii hore cudur covid la yidhaahdo dabeedna wuxuu kala xidhay caalamkii oo ay kow ka tahay dalalkii wax soo saarayay ee warshadaynta warshadaha lahaa konteynaradii iyo maraakiibtii soo qaadaysay ee dheliveriga samaynaysay iyo shaqaalihii shaqaynayey ee wax soo saarka abuurayay markii intaasi dhacday weli kamay soo laabin kamay soo noqon halkaa arrintii innaguna waa ka sii xag jirna haddaynu nahay reer somalilan dhammaan boqolkiiba boqol baahiyaheenna iyo waxaynu isticmaalno dibad bay nooga yimaadaan ganacsigeennuna waa waddo qura one way trade weeye wuxuun baynu keennaa waxna ma dhoofinno waxbaynu keennaaoo dunida baahiyaheenoo dhan waynu ka keennaa wixii dhoofi jirana xoolay ahaayeen xoolaheennina waa ogtihiinoo halkii ay saddexda milyan ugu yaraan laba milyan iyo badh ay ka bixi jireen saddex boqol iyo afariyo toddobaatan kun oo neef oo qora naga baxay ganacsatada reer somalilan aad bay u dadaaleen waxay muujiyeen soddonkii sannadoodii u dambeeyeyba dhaqdhaqaaqa dowladdeenu ku taagan tahay waxay ahayd cashuurta iyaga laga qaado miisaaniyaddii dowladda boqolkiiba shan iyo siddeetan ayaa ganacsatada laga qaada oo custom duty ah oo cashuurta customka lagaga qaadaa inland reviewga iyo macaashal macaashka saddexaasaa dowladdaa dhibi ku noosha ganacsatada waxaa la wax ku baaqday oo cashuuriina ma jiro sanad walbana duruufaha dalkay ka mid tahay oo markay dowladdu wax kordhisaba ama ay howlo u korodhaanba ama ay mashaariic ku dhaqaaqdaba miisaaniyadda iyo cashuurta annagana waa nagu korodhaa wana waa bixinaa laba arrimood oo ah midna ta raashinka midna tahay tashidaalkana sida dul taagaya dunidu baacmustarku berigii hore qof iyo aqoontii qof iyo galaangalkii bay ahayd laakiin maanta nin waloo ama warbaahin ha ahaado ama xukuumad ha ahaado ama ganacsi ha ahaadee hadduu nin waliba kombyuutarkiisa keligareeyo wuxuu saaka ogaanayaa shidaalku halku qiimihiisu marayo dunidu nin wal oo maanta magaalada waddanka jooga meel kastabaa ka joogee hadduu kombyuutarkiisa internetka keligareeyo wuxuu ka helayaa foostada shidaalkaay marka ay qeyrin tahay iyo marka la bisleeyaba intay dunida ka taagan tahay marka waxaad ku daraysaa transbortkii soo qaaday waxaad ku daraysaa cashuurtii dalka laga bixiyey waxaad ku daraysaa gaadhigii ka soo qaaday booyadda ahaa ee berbera ka soo qaaday hargeysa keenay ama boonama geeyey ama laasanood geeyey nologiisii waxaad ku daraysaa macaashka ay kaalintoodisa baleegaranaysaa saarayso dabeedna markaasaa waxaa kuu soo baxaya qiimaha halku maraya waxaa taa ka mas-uulo maanta u baahan in cid waliba eegto nin walba doonaya inuu dalka daneeyaba ha eego dabeedna halkaa sixirkaa ka arko maanta roogu wuxuu marayaa badroolka marka aan la rifaan garayn ee ay sacuudi arabiya taallo ama ay ruus taallo foostadu shidaalka ee badroolka ah naaftaduna waxay maraysaa boqol iyo siddeed doolar marka ay qayrin tahay aan la warshadayn berbera haamaha yaalle ee ay dowladdu xukunto ganacsatada waa u fasax ciddii wax keentaaba inay ku soo shubato cid gaara uma xidhna tarafagora waa kambani ajanabiga wuu keenaa dahabshiil haamo gaaraa buu leeyahay wuu keenaa redsea som petroleum xaaji cali waraabe cid alla cid shidaalka keenta haamahaasi ka xidhan yihin ma jira waa ku sugan shidaalka
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii waryaheena axmed maxamuud ool oo hargeyso inoogu soo diray ugu dambeyntiina saxbeel magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfurka beledda soomaaliya maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashadii xildhibaanada golaha shacabka ee ka socotay magaaladaasi baraawe oo ah deegaan doorashadii labaad ee dowladgoboleedka koonfurka beledda soomaaliya mas-uuliyiin ka socda xafiiska ra-isul wasaaraha uu hogaaminayay xogyaha dowjada ee xafiiska doctor maxamed ibraahim nuur ayaa kormeel ku tegey baraawe iyaguna markaa u goolgelaya habka ee doorashada ee u dhacday lix iyo labaatan kursi oo magaaladaasi taalan leh ugu dambeyn maanta ayaa lasoo gabagabeeyey halkaasna waa lagu kala baxay waxaana hadda dhiman markaasi in lasoo gabagay deegaan doorashada koowaad ee markaasi magaalada ama magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashada xildhibaanan golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya daana waa habeenimo waa warka habeenimada kala socota raadaha dalka magaalada muqdisho aqyaarkan dhegeystaha waa naginta ciduu isaga waxay dib u eegi kartaa og internetka aan kuleenahay radio dalsan dot com aad ku maasantiin dhegeysiga ila socodka warka habeenimada
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlxilyaabaa talal hel